bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab naqdi rأsi الmyiti meydka madaxiisa furfuritaankiisa tintiisa in la furfuro waxay ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay marka la dhaqaayo in timaha la furfuro hadday marka timuhu ay daban yihiin oo kale timo daban ay yihiin biyahana aynan weliba gaari karin hoos salka hoose in la furfuro tarjamada marka rag iyo dumar midna isaga uma kala qaybinin baabu naqdi ra'si lmeyit unbuu yidhi marka haddii tin badan ninka uu leeyahay oo biyaha marka lagu shubana aynan gaaraynin salka hoose in markaas la furfuro haday tintu ama tidcan tahay ama ay isku duuban tahay in la kala furfuraayo rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waxaana qiyaasta asalka uu yahay maadaama ghaslulmeyit meydka dhaqitaankiisa uu yahay ghaslu cibaadatin oo dhaqitaan cibaado ah ay tahay waxaa loo raacaa sida janaabada loo meyro oo kalea loo raacaa marka hadday dumar tahayna de iyagaa qaalib tinta daban ay ku ahe ayaga waa la furfuraya oo la gaarsiina hadday biyuhu gaari karaan salka hoosena dhib ma laha oo in la furfuraa waajib ma noqonayso wa bihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin qaala xadahanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala ayubu wasamictu xafsata taquulu xafsa binti siriin ayaan maqlay oo dhahayso xadahatnaa umu catiyata waxay noo sheegtay anahunna iyaga jacalna ra'sa bnati rasuuli llahi sal l slam nabiga gabadhiisa yani tinteeda waxay ka yeeleen ama madaxeeda halaathata quruunin saddex gees yacni dhexda iyo laba dhinac ayay ka xireen tinteeda qultu waxaan idhi naqadnahu ma furfureen wajacalnahu halaathata quruunin markaa miyay saddex gees ka yeeleen qaalat waxay tihi nacam ha marka waa la furfuray markii la dhaqay haddana saddexdiyaa loo xiray marka dhexda geeska geeska iyo dhexda qaala baabu mayaamini اlmeyiti wamawaadici اlwuduu'i minhu meydka midigyaalkiisa wa mawaadici اlwuduu'i iyo weysaqaadka meelaheeda oo minhu meydka ka mid ah in markaa la dhaqo oo lagu hormariyo dhaqitaanka wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuurin qaala xadaanaa axmed bnu muxamed axmed bnu muxamed bni xambal qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya can khaalidin wahuwa alxadaa can xafsata can umi caطiyata ana rasuula اllahi sal l slama qaala fii qusli bnatihi wuxuu ka yidhi ibda'na bimayaaminihaa midigyadeeda ku bilaaba wa mawaadici اlwuduu'i minhaa iyo meelaha weysaqaadka oo iyada ka mid ah marka xadiidkan badanaa xafsa binti siriin ayaa umu cadiya si fiican uga warisay moxamed bnu siriin marmarna umu cadiyow toos uga warinayey marar badanna walaashiis xafso binti siriin uu ka warinayey ka warin jiray marka iyadaa weliba aad u dabdisay xadiidka xafsa qaala baabu gasli اlmeyiti marka xadiidkan hore ibda-na bimayaaminihaa midigyadeeda ku bilaaba sida weysaqaadkaba midig loogu bilaabo iyo meelihii weysada meydka marka inta aan la dhaqin maadaama sida janaabada loo mayrayo qubweysaqaadaa uga horeynayo weysaqaadkana waxaa kasii horeynaya istajaa kasii horeynayso marka yacni si fiican loo meeshii lagu mayrayo la keeno la simo oo isaga markaa xoogaa in lasoo jaleeciyo oo wixii marka caloosha iyo xoogaa laga riixriixo say uga baxaan wixii markaa ka baxayey oo istijada looga baahnaa kadibna marka meelahaas in maro uu gacanta ku xirto oo uu nadiifiyo yacnii saw-ateynka labada cawro ka bacdi weyse qaadkii inuu u weyseeyo kadib aayar marka sidaas inuu u wado qaala baabu gasli اlmayiti watran meydka dhaqitaankiisa tire isdheer la dhaqo wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa hishaamu huwa bnu abi cabdillaahi dastuwaa-iy qaala xadaatnaa xafsatu an waxbaan ka booday qaala xadaatnaa xafsatu can umi caطiyata radia allahu canha qaalat waxay tidhi maatat ixdaa banaati nabiy sal l slam nabiga gabdhihiisa mid ka mid a dhimatay fa arsala ilaynaa waa noo soo cid diray faqaala wuxuu yidhi iqsilnahaa dhaqa bimaa-in wasidrin biyo iyo geedka gobka caleemihiisa geedka gobka oon saabuuntoo kale waxaa lala qasdaa lagala qasdaa haddii la waayey marka caleemaha geedkaas waxaa la isticmaalaa saabuun waqsilnahaa watran tiro isdheerna dhaqa tirada isdheer marka waa sunno halaatan saddex aw khamsan shan aw sabcan toddobo in ra-aytunna dalika haddaad toddobada aragtaan wajcalna waxaad ka yeeshaan fil aakhirati dhaqidda ugu danbaysa dhexdeeda shay-an wax oo min kaafuurin kaafuur ah midda ugu danbaysa ayaa marka kaafuurka la marina oo la yeela fa idaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiye falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu waa ogeysiinay fa alqaa ilaynaa xaqwahu wuxuu noo soo tuuray hoosguntigiisa gunti xirkiisa wa qaala waxa uu yidhi ashcirnahaa marada jirkeeda la xiriirta ka yeela midkan iyaahu kan uga yeela wamashadnaahaa waan u shanlaynay halaathata quruunin saddex dabitaan wa alqaynaahaa waxaan ka waan ka ridnay min khalfihaa gadaasheeda xagga dambena markaa uga tuurnay laba geeskaa mid dhexdaa gadaalna waa laga riday qaala baabu gasli اlmayiti akara min khamsin meydka in la dhaqo shan jeer wax ka badan bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud can yaziida huwa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa ayubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can muxamed bni siriin can umi caطiyata qaalat dakla calayna rasuulu lahi sal l slam nabigaa noo soo galay wanaxnu nugasilu bnatahu anagoo gabadhiisa dhaqayno zaynab faqaala waxa uu yidhi rasuulkaas afartii gabdhoodoo uu dhalay saddex isaga way ka hormareen umu kulhuum iyo ruqaya iyo zaynab faatimana lix bilooday ka dambeysay gabadhan marka hadda waa zaynab ruqaya iyada markay dhimanaysa maba jooginba nebiga bederuu jiray xaggeeda ayb marka inagoo dhaqayna gabar u dhalay faqaala waxau yihi iqsilnahaa halaaan aw khamsan aw akara min dalika in ra-aytuna dalika bimaa-in wasidrin ku dhaqa wajcalna fi laakhirati kaafuuran ka yeela aw shay-an min kaafuur wax kaafuur ah faidaa faraqtunna faaadinanii falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadanaahu waa ogeysiinay fa alqaa ilaynaa xaqwahu ayuu noo soo tuuray gunti xirkiisa hoosguntigiisa wa qaala waxau yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jirkeeda la xiriirta uga dhiga maxalushaahidka markaa shan in la dhaqo ka badan meeshana waxaa laga qaadanayaa khamsan aw akara min dalika ama shan ka badan qaala baabu gasli اlmayiti akara min sabcatin toddoba ka badan in la dhaqi karo marka toddobadan ka badan ama intan la dhaqaayo dabcan xad male cinda malik washaafici meydka inta jeeree la dhaqaayo keliya un waxaa la rabaa in la nadiifiyo inqaa iyo biyihii oo jirkiis dhan la gaarsiiyo saddexda iyo shanta iyo way iska fiican tahay culimada qaarkoodna waxay leeyihin in la badiyaba maba ahanba meydka waa ku jilcaa haddii maanta dhan biyo un korkiisa lagu wado marka haddii marka shanta iyo toddobada iyo hadday iyaga ijtihaadkooda u baneeyayo in ra-aytuna dalika in ra-aytuna dalikadaas marka waxay leeyihiin qaarkood haddii inta la dhaqo saddexdii jeer ama shantii jeer oo markaas meydkii wax ka soo baxaan oo kale dhaqid kalea loo celina oo inta meeshii la dhaqa haddana dhaqid kale lagu celina toddoba marka la gaaray imaam axmed ma laga badinayo le wax intaa ka badan waa uun loo weyse qaadayaa marka meeshiina waa la nadiifinaa ee dhaqid lagu celin maayo qaarna waxay leeyihin haddiiba saddex la dhaqo wax ka yimaadaan weysada unbaa lagu celinayaa maahane dhaqid dambe maba loo celinayo ayay leeyihiin adugu wararkaasaa ku jira ayb hadda marka xadiidkan tarjamadiisu waxay tahay shan yacni toddoba wax ka badan ma soo aroortay meesha imaam axmed ku istaagay waayo toddobada ka badan ma lahayaa xadiidka arag marka wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu qala xadaanaa ayubu can muxamadi can umi caqiyata qaalat twufiyat ixdaa banaatu nabiy sal l slam nabiga gabdhihiisa mid kamidaa la oofsaday fa arsala ilaynaa waa noo soo cid diray faqaala igsilnaha alaaan aw hamsan aw akara min dalika in ra'aytunnaa haddaad aragtaan sidaas bimaa-in ku dhaqa iyo wasidrin wajcalna fi laakhirati kaafuuran ka yeela ow shay-an min kaafuur faidaa faraqtunna faaadinanii falamaa faraqnaa aadanaahu faalqaa ilaynaa xaqwahu waqaala ashcirnaha iyaahu aawo marka hadda toddoba ka badan ow akhara min dalika toddoba ka badanna waa soo gelaya nacam xoogaa meeshaasa ixtimaal ku jira laakiin riwaayadan hadda soo socoto ayaaba waadix ah toddobada ka badan wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can xafsata can umi caطiyata naxwahu naxwa yani xadiidkii hore oo kale ayb naxwa xadiidii awal waxaa waday ayuub moxamed bni siriin naxw xadiidi moxamed waay marka ayb غayra anahu qaala laakiinse waxa uu yidhi riwaayadan marka nabiga hayra anahu qaala wuxuuse yidhi nebiga halaaثan saddex dhaqa ow hamsan shan ama shan ow sabcan ama toddoba ow akhara min dalika ishaarada marka ow akhara min dalika ow akhara min min asabcati waay toddobada ka badan dhaqa toddoba ka badan in la dhaqi karo marka waa ka in ra-aytuna dalika haddaad sidaa aragtaan riwaayadan lafteeda bukhaarina waa wariyey riwaayadan lafteeda bukhaari waa wariyey waxaana ku jirto toddoba in laga badi karo ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi walam ara fii shayin min alriwaayaati bacda qowlihi sabcan ma aanan arkin buu yidhi wax riwaayaadka ka mida markuu toddoba nebiga sheegay kadib altacbiira biakhara min dalika toddobadaa wax ka badan oo lalee laga cabiray ma aanan arag buu yidhi yani ow sabcan markuu yidhi wax ka badan ma sheegin riwaayaadka kuma aanan arag buu leeyahay nacam waana duhuul arrintaa iyadaa waa hilmaamay nacam bal saxiixulbukhaariga laftiisayba ku jirtaa nacam riwaayadan lafteeda waa tan ow sabcan ow akhara min dalika haadihi nafsuhaa fii saxiixi lbukhaari bay ku sugan tahay ayb waayaa marka riwaayadan baa toddobada ka badan sheegtay isagana wuxuu yidhi ma ma arag buu yidhi wax toddobada ka badan oo yani ow akhara min dalika oo toddobada laga dambeysiiyey tacbiir sidaasa ma aanan arag buuri wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishr can salamata bni calqamata can muxamedi can bacdi ikhwatihi xafso wa can umi caطiyata qaalat twufiyat ibnat lirasuuli اllahi sal l slama faamara bgasliha buu amray faqaala igsilnaha alaaثa aw hamsa aw sabca aw akhara min dalika in ra'aytuna qaalat qultu waxaan idhi watran tira isdheeraa qaala nacam haah wajcalna fi laakhirati kaafuuran yeela aw shaya min kaafuurin faإida faraqtuna faadinanii falama faraqnaa aadanaahu faacطaanaa xaqwahu waqaala ashcirnaha إiyaahu riwaayaadku wuu kala bedbedelaa laakiin xadiidkana asal u ah gaslu lmeyidka maadaama uu asal u yahay hadba marka waxbuu u deliishanaa hadba tarjama baabu lkaafuuri fii gasli lmayiti kaafuurka meydka dhaqidiisa dhexdeeda la yeelo wixii ku yimid cadayntiisiiba u baabaya wabihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya can ayuba can muxamedi can umi cadiyata qaalat ataanaa rasuulu llahi sal l slama noo yimid wanaxnu nugasilu bnatahu faqala اغsilnaha ثalaaثa aw hamsa aw akara min dalika in ra'aytuna dalika bimaaءi wasidrin wajcalna fi اlaakhirati kaafuuran ka yeela aw shayئa min kaafuurin faإida faragtuna faadinanii falama faraqnaa aadanaahu faalqaa ilayna xaqwahu waqaala ashcirnaha إiyaahu qaala wuxuu yidhi ow qaalad xafsatu ayuub baa dhahaya ama xafsa waxay tidhi iqsilnahaa ثalaaثa aw hamsa ow sabcan qaala ow qaalat umu caiya ama umu caiya waxay tidhi mashadnaaha ثalaaثaةa quruun wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn mansuur qaala xadaanaa sufyaan qala xadaanaa ayuubu can muxamedi qaala ahbaratnii xafsatu waatan can umi cadiyata qaalat wajcalnaa ra'saha ثalaaثaةa quruuni wabihi qaala ahbaranaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba waqaalat xafsatu can umi cadiyata wajcalnaa ra'saha ثalaaثaةa quruun marka riwaayadan hadda dariiq ayuub uu ku keenay khadiibu lbaqdaadi kitaabkiisa alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli fii riwaayati axmed can ibni cuyaynata wuxuu yihi kada rawaahu axmed bnu xambal qaala fiihi qaala muxamedun wainamaa qaala ayuubu waxadahatnaahu xafsatu ayuu yihi waqad rawaahu kadalika cabdullahi bn zubayr cali bn madini moxamed bn abi cabdiraxmaan abu cubayda abu cubayd illaahi almakhzuumi kulli can sufyaana bni cuyayna saasay uga wariyeen ibnu cuyayna weliba ibnulmadini baa wuxuu dariiqiisa ka keenay ibnu cuyayna wuxuu ku yidhi oo sheekhiisa manil qaa'ilu ahbaratnaa xafsa yaa yidhi ahbaratnaa xafsatu yaa waay qofka yidhi faina xamaada bna zaydin kaana yaquulu can ayuuba qaala ahbaratnaa xafsa wqaala yزيid bnu zureyc can ayuba can muxamedi can xafsata qaala sufyaan marka wuxuu yidhi ahbaranaa ayubu qaala ahbaratnaa xafsatu marka ahbaratnaa xafsatu waxa dhahaya ayuub ayb weliba sufyaan wuxuu yihi wakuntu idaa samictu min ayuba shayئa istacadtuhu weliba haddaan ayuub wax ka maqlo waa ku igu celiyaan dhihi jiray ayb qaala baabu lishcaari ishcaarkii ayuu u baab yahay caddayntiisa ishcaarkuna waxaa laga wadaa marada jirka lala xiriirinayo oo iyada yacni gorgoradoo kale looga dhigaayo ama lagu duuduubayo ugu horeysay jirkeeda ay istaabanayaan wbihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciid qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayj qaala ahbaranii ayubu bnu abi tamiimata anahu samica moxamed bna siriin yaquulu kanat umu caiyata waxay ahayd imra'ata min alansaar ayb kanat umu caiyata umu caiya waxay ahayd imra'atu min alansaari hiya iyadu imra'atu min alansaari waaye qadimad inay soo gashay kaanad marka khabarkeedu jumladaas waay qadimad qadim inay soo gashay tubaadiru iyadoo la degdegayso ibnan lahaa wiil ay dhashay falam tudrikhu yacnii iyadoo la degdegayso macnaha inay kasoo gaarta rabto falam tudrikhu ma aynan soo gaarinoo waa ka hor dhintay waaba ka hor dhintay xadahatnaa waxay noo sheegtay qaalad waxay tihi marka iyadii ayaa soo basray timid magaalada basray soo gashay iyadoo cunug ay dhashay rabto inay kasoo gaarto waa ka gaari weyso waa ka hor dhintay xadiidkii bay dadki u sheegeen marka faqaala qaalat waxay tihi dakhala nabiyu sal l slam calayna nabiga waa noo soo gale wanaxnu nuqasilu bnatahu annagoo gabadhiisa dhaqayno faqaala igsilnaha halaaan aw hamsan aw akara min dalika saddex jeer dhaqa ama shan jeer ama ka badan in ra'aytuna haddaad aragtaan bimaa in wasidrin ku dhaqa wajcalna fi laakhirati kaafuuran midda dambana kaafuur ka yeela dhexdeeda ow shay-an min kaafuurin faidaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa-aadinanii iyo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay alqaa ilaynaa xaq wahuwa hosguntigiisiibau noo soo tuuray wa qaala ashcirnahaa iyaahu maradan waxaad ka dhigtaan midda jirkeeda ku dhegan oo la xiriirto walam yazid calaa dalika intaa kama ziyaadinin qaala wuxuu yidhi ayuub laa adrii ma ogi ayu banaatihi gabdhaha nebiga gabdhihiisa tee ahoo midda dhimatay waa tee qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi maa qowluhu ashcirnaha iyaahu maxaa u ula jeedaa marka ayuub buu su-aalayaa atu'azaru bihi macawis miyaa looga dhigaayo maradaas oo jirkeeda lala xiriirinayo ma loo duubayaa oo guntiga maa loogu xiraa sidii hoosgunti oo kale qaala wuxuu yidhi laa uraahu u malayn maayo ilaa an yaquula inuu yidhi yani ulfufnaha fiihi yacnii ku duuduuba sida karfanta caadiga loogu duuduubo qofka sidaasoo kale maradan ugu duuduuba marka maradii izaar laga dhigi maayo ama gorgorad bal waxaa laga dhigaa maro lagu duuduubayo sida karfanta loogu duuduuboo kale waana masalada shalay aan kasoo hadalnay culimada qaarna marka waxay leeyihiin waa izaara looga dhigaa naagta shan maraa lagu karfaninaa izaar oo gorgoradda u taagan iyo cambuur dirci iyo khimaar madaxa iyo ilaa qoorta iyo xabadka saddex waayo intaas iyo laba maro lafaafatayni shantaasaa lagu duuduuba qoladan laakiin hadda ayuub xadiidku wuxuu leeyay ishcaarka marada ugu horeyso gorgorod laga dhigi maaye maro oo iyada dhanba lagu duuduubaa laga dhigaa lafaafa wabihi qaala ahbaranaa shucayb bnu yuusuf annasaa-iyu qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa bnu cawn can muxamedi can ummi cadiyata qaalat tuwufiya ixdaa banaati nabiy sal l slam nabiga gabdhihiisa mid kamidaa la oofsaday faqaala wuxuu yidhi iqsilnaha alaaan aw hamsan aw akara min dalika in ra-aytuna daliki haddaad aragto waqsilnaha bisidri walmaa-i biyo iyo geedka gobka caleymihiisana ku dhaqa wajcalna fii aakhiri dalika kaafuuran ka yeela aw shayan min kaafuur faidaa faraqtuna faaadinanii qaalat faaadannaahu faalqaa ilayna xaqwahu faqaala ashcirnaha iyaahu qaala baabu lmri bitaxsiini lkafan karfanta in la qurxiyo oo la wanaajiyo wixii kusoo arooray karfanta laba xaalad waay maro cusubna waa laga dhigi karaa midii duugga ahaydna waa laga dhigi karaa qofkan maradii awal ou qabi jiray karfan waa looga dhigi karaa ee maro cusubna dhib male waa looga dhigi karaa abubakar laba maraa lagu karfanay midna waa cusbayd midna duugay ahayd markii la yidhi war aan asaa ka dardaarnay markii la yidhi maro cusub maa maryo cusub maa lagugu karfano waxa uu yidhi qofka noola uga dhibaato qabo ninka dhintay ka noola maro cusub uga dhib uga yacni uga mudan waayo maradan hadda kan dhintay marka lagu duuduubo la geliyo ee uun waa baaba-aysaa wax uun xoogaa ka bacdiba isbeddelaa ku dhacaya maradan ayb marka wuxuu leeyahay labadaas maro ayaa isaga mid duuga iyo mid cusubaa lagu karfanay waana cusaybna waa laga wada dhigi karaa duugna waa laga dhigi karaa hal maraana ugu yar karfanta oo qofka korkiisa o dhan wada gaarayso hadduusan muxrim ahayn xaj iyo cumro qof xarman haddii uu yahay dabcan isaga madaxa iyo ma laga daboolayo xaaji oo kale loola dhaqmaa laakiin dadkan kale hal maro waa ku filan tahay laba saddexna waa fadli badan tahay nebiga ila saddexaa laga dhigay karfantiisa ayb waxaa kaloo karfanta ku tacalluqo xaggee laga bixinaa karfanta karfanta qofka dhintay ra-sumaalkiisaa laga bixinaa ra-sumaal marka la leeyahay qofku markau dhinto maal uu ka tegaa maalka uu ka tegaayo koow karfantaa looga gadaayo dadka dhaqaayo iyo godka dadka qodaayo waxaasaa laga bixinaa shayga koowaad waa tajhiiska kabacdi waxaa ku xigta deynta deynta dadka iyo midda alla uu ku leeyahay labada aldhiiba kabacdi ayaa marka waxaa la bixinayaa haddana dardaarankiisi dardaarankii marka saddex meelood meel lagama badi karo intaas markay dhammaato wixii ka dambeeyaa dadku ay dhexlaayaan karfanta marka taxsiinka la sheegaayo waa min maalihi aa laga taxsiinina ee min maali hayrihi ma aha hadduu heyrkiis u tabarucayo waa baab kale laakiin haddii aan cid wax siinaysa jirin isaga maalkiisaa laga karfaninaa qofka wabihi qaala ahbaranaa cabduraxmaan ibnu khalidin araqiy alqaطaanu wayuusuf bnu saciidin qaala ahbaranaa xajaajun can ibni jurayj qaala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu khaطba rasuulu lahi sal l slam nabigaa qudbeeyey fadakara rajulan nin ayuu sheegay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida oo maata dhintay faqubira leylan habeenaa la duugay wa kufina waa la karfaniyey fii kafanin kafan gayri daa'ilin aan dheerayn karfan oo hadda yacnii aan isaga wada gaaraynin ayaa lagu karfaniyey fazajara rasuulu llahi sal l slam nabiga waa canaantay an yuqbara insaanun qof in la duugo leylan habeen in la duugo dadka waaba ka reebayba ilaa an yudara ilaa dalika in loo dhibaato gelinaayo maahan habeen in la aaso wa qaala rasuulu llahi sal l slam idaa waliya axadukum midkiin haddou maamulo uu maamulaayo akhaahu walaalkii falyuxsin kafanahu kafantiisa ha hagaajiyo oo karfan fiican ha ku karfaniyo xadiidkan marka wuxuu u keenay meesha muslimna waa wariyey abu daawuud iyo nasaa-i labadaba way wariyeen dhowr mas'alaba xadiidkan waa u daliil masalada koowaad karfanta in la wanaajiyo la hagaajiyo oo haddaad qof meydkiis maamulayso karfanta u hagaaji koow masalada labaadna waxa ay tahay qofka xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mida takfiin in la karfaniyo oo meydka dadkaas wuxuu ka rabaa inay karfaniyaan waxay ka mid tahay waajibaadka kifaa'iga ah ee qof dadkan dadka lagu leeyahay waayo nebigu waa canaantay iyadii in maradii karfantii oo la gaabiyey buu dadka ka canaantay haddii isoo qaawan layska duugo ka waran marka waaba ka daran tahay soo maana oo aan cawradiisii la asturin meydka mas'alada saddexaadna waxay tahay habeen in laysduugo dhib ma laha qofka habeen waa la duugi karaa haddii aan duugi haddii aan duugtiisa la haleynaynin sababka marka habeen in laysu duugo loo reebayo xadiidkan tusaa sababta waxay tahay ninbaa xilli habeena la duugay habeenkiina sida badan waa mugdi wax lagama gaaro aada wax looma arko waxaa laga yaabaa qofkaani in wax laga dhimo tajhiiskiisa si aan looga dhimin ayuu nebigu u diiday marka habeen in wax la duugo maalin iska duugta ayuu yidhi haddii marka habeen la duugayo wax la arkaayo oo karfantii iyo salaadii iyo tajhii dhaqidii iyo aad loogu dadaali karo habeennimadu wax dhiba oy leedahay ma laha abubakar habeenaa la duugay saxaabadaana joogtay habeenku marka haddaan wax ka imaanaynin tajhiiska khalal hadduunan gelaynin iyo nuqsaan wax dhiba inayna lahaynna waa laga qaadanay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayu lkafani khayrun karfanta tee u khayr badan wabihi qaala ahbaranaa cmr bnu caliin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala samictu saciida bna abi caruubata yuxadiثu can ayuuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can samura can الnabiy sal l slm qaala ilbasuu min hiyaabikum dharkiina ka labista albayaada cadka fainahaa adharu iyadaa dahirnimo badan waadyabu wanaag badan wakafinuu fiiha mowtaakum kuwiina dhintayna dharka cadcad ku karfaniya marka karfanta dhar cadcad inay ahaataa la sunneeyaa haddii aynan caddaynna dhib ma laha waa xasile laakiin inay caddahaa fadli badan karfantaasaa u kheyr badan marka ayb xadiidkan riwaayaadkiisa khilaaf baa ku jiro oo bacdu ruwaah alimaamu daara qutni wuxuu leeyahay fii atraafi algharaa'ib تفرد به أyوب السkتyاني عن أbي qلابة عنه وlم yrwه غyr بن أbي عروبة عن بن أbي عروبة keliya sidan u wariyey ayb oo inta kale iyaga marka أبوالمhلب qaar badan maba sheeginba أبوالمhلب maba aynan ku darin عن أbي qلابة عن smرة un bay dhaheen سعيiد مcmر ayaa mutaabiciyey عinda cabdالرزاq shaaficina fi sunani xarmala can sufyaana bni cuyayna ayuu wuxuu wariyey can abi qilaabata can samura laysa fiihi abulmuhallab riwaayaadkaas dhan xaakimna wuxuu yidhi hada xadiidun saxiixun calaa shardi shaykhayn walam yuqarijaahu lianna sufyaana bna cuyaynata wa ismaaciila bna culaya arsalaahu can ayuub iyaga maynan soo saarin sababta waa maxay sufyaan iyo ibnu culaya labadooda xadiidkay wariyeen can ayuubay ka wariyeen fa arsalaahu fa arsalaahu marka maxaa laga wadaa abu qilaaba iyo samura abulmuhallab ma dhexgelinin marka inqidaac camalaa meeshaas ku jiraya ibnulmadinina wuxuu yidhi abu qilaaba lam yasmac min samura haddana abu qilaaba samura inuu ka maqlay in kale warbaa ku jira ibnulmadini kama maqal buu yidhi sidaasaana maraasiil ibn abi xaatim iyo jaamicu taxsiilka calaa-i iyo tuxfatu taxsiilka ciraaqi iyo ibnulciraaqi iyo ku taallo mursalkaas ayayna culimo badan rajaxeenoo midaan riwaayada inqidaaca ku jira ayaa la rajaxay oo abulmuhallab inuunan ku jirin abuu xaatimna cilalka wuxuu ku yidhi lam yutaabic lam yutaabac macmarun calaa tawsiili hada alxadiidi wainamaa yarwiihi can abi qilaaba can samura can nabiy sal l slam marka marka meeshaas marka hadalkaas aya ayay leedahay oo ku jira iyada lafteeda marka abu qilaaba samura inuu ka maqlayna warkaas baa ku jira ayb xadiidka tirmidina wuu wariyey laftiisa shaahid min xadiid ibni cabaas oo abu dawuud iyo na waa leeyihin qaala baabu kafani nabiy sal l slam nabiga karfantiisa cadaynteediibuu u baab yahay wa bihi qaala aqbaranaa isxaaqu qaala aqbaranaa cabdurazaaq qaala xadaanaa macmarun can zuhriya can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat kufina nabiyu sal l slam nabiga waxaa lagu kafaniyey fi alaaati ahwaabin saddex maro saxuuliyin meeshaas loo nisbeeyey dhar marka yaman maryo laga keeni jiray waa biidin oo cadcad marka dharka cad inuu fadli badan yahay saddexna inay fadli badan tahay inay ahaato saddexdana inay noqdaan maro fidqooyin oo waaraad ahoo qofka lagu duuduubayo oo aan marka surwaal iyo qamiis iyo waxaas aynan ahayn wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can hishaam bn curwata can abihi can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama kufina fi ثalaaثati ahwaabin biidin saxuuliyatin waxay ku dartay riwaayadan laysa fiiha qamiisun qamiis xaal ounan ka mid ahayn dhexdeeda uunan ahayn walaa cimaamatun cimaamadna aynan ahayn ayb saddex maro cadcad saxuuliya loo nisbeeyey oo aan qamiis ku jirin iyo cimaamad laba tafsiira meeshaan marka ku jirto laysa fiihaa qamiisun walaa cimaamatun sida loo badan yahay oo xooga badan waxay tahay nebiga saddex maraa lagu karfaniyey bas oo wax qamiis ah iyo cimaamad midna looma xirin sidaa in laga wado oo nafyigan qamiis iyo cimaamo in la anfiyo waxa laga anfinayo waa nafyi caam ah maba lagu karfaninin way sideedaba qolo kale waxay leeyihiin nebiga saddexdan maro saddex maro iyo waxaa lagu karfaniyey qamiis iyo cimaamad marka laysa fiihaa qamiisun walaa cimaamatu nafyiga wuxuu ku dhacaa yacni saddexdan maro ay hore usoo sheegtay qamiis iyo cimaamad ma ahayn marka saddexdan maro oo ay u dheer tahay qamiis iyo cimaamad waay marka macnuhu saasuu noqonaa laakiin macno laga xoog badan yahay waay waayo caa-isha waxayba leedahay go' kale oo la keenay ayaaba la celiyey ay dhihi doontaa marka saddex bisaa nabiga lagu karfaniyey sal l slam wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xafsun can hishaami can abiihi can caaishata qaalat kufina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebiga waxaa lagu karfaniyey fii halaathati ahwaabin saddex maro biidin cadcad yamaaniyatin yamaaniya loo nisbeeyey kursufin suuf ah markaan laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatuna aynan ahayn kursufka marka waa quniga waa suufka cimaamad iyo qamiisna ma aan ku jirin fadukira licaa-ishata waxaa loo sheegay caa-isha qowluhum ay yidhaahdeen fii thawbayni laba maro iyo wa burdin min xibaratin go- oo markaa yacni xibara go-oo go diilimo leh faqaalat waxay tihi qad utiya bilburdi go-a waa la keenay walaakinahum radduuhu way celiyeen walam yukafinuuhu fiihi mana aynan ku karfaninin maradaas marka waa la celiyey iyada saddexdaas bis unbaa lagu karfaniyey caa-isha meelaan ka dheeraynay joogtay nebigu markuu dhintay sal ll ly slam waxaa dhaqay fadlu bnu lcabaas iyo cali bnu abi aalib iyo alcabaas bnu cabdilmuطalib adeerkiis adeerkiis iyo ilma adeertiisaa dhaqeen cali iyo fadl fadl bnu cabaas bn cabdilmuطalib cali bn abi aalib ibn cabdilmuطalib iyo cabaas oo adeerkii ahay caa-ishana marka meelan u dheereed gurigaa lagu dhaqaayo iyadana meelan u dheereen bay joogtayoo waa arki kartay waana fahmaysay markaas wixii lagu karfaniyey baabu lqamiisi fi lkafani kafanta dhexdeeda qamiis in lagu daro oo qofka qamiis ma lagu karfanin karaa waa lagu karfani karaa laakiin nebiga ma lagu karfaniyey waayo taan hadda ka hadlayna ogow وبه qال أخبرنا cمرو بن علي qال xdثna يحyى qال xdثna عبayd اللhi qال xdثnي نافع عن cبدالله بن cمر qال لma maata cبdاللahi بن abi ubay cبdاللahi بن ubay marku dhintay munaafiqi jaaءa bnuhu wiilkiisii baa yimid oo cabdullaahi isna la dhihi jiray ila nabiyi sal l slam ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi acdinii qamiisaka rasuulka allow qamiiskaaga isii xataa ukafinahu fiihi saan ugu kafaniyo cabdullaahi bnu ubay oo aabihiis ah wasalli calayhi una duceey rasuul allow ku tuko korkiisa ku tuko wastakfir lahu u dembi dhaaf dalab fa acdaahu waa siiyey qamiisahu qamiiskiisiibuu siiyey uma qaala wuxuu yidhi idaa faraqtum haddaad dhammaysaan diyaarin diyaarintiisa fa aadinuunii isoo ogeysiiya usallii calayhi waa ku tukanaya ayb usallii calayhi yacni fa ana usallii calayhi haddii hadda yaada ishbaac iyo laysaga talagalana usalli calayhi ku tukadee fajadabahu waa soo jiiday cumaru cumar baa soo jiiday wa qaala wuxuu yidhi qad nahaaka allaahu ilaahay waa kaa reebay an tusallia cala almunaafiqiina inaad ku tukato faqaala wuxuu yidhi ana bayna khiiratayni aniga laba door ayaan leeyahay laba khiyaar ayaan ku dhex jiraa qaala wuxuu yidhi istakfir lahum ow laa tastakfir lahum ama u dembi dhaaf dalab ama ha u dembi dhaaf dalbin marka khiyaaraan ku jiraa idaa buu leeyahay cumarow fa sallaa calayhi waa ku tukaday nebiga marka isagoo qaatay khiyaarkii ah istakfir lahum faanzla allahu tacaala allah wuxuu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi qof munaafiqiinta ka mida korkooda ha ku tukanin yani ha ku tukanin korkiisa oo dhintay weligaa walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana ha istaagin liducaa'i ha u istaagin waayo duca ha isu taagin marka aayaddan dambe waxaa muuqata markii hore ma soo degin istakfir lahum ow laa tastakfiraa soo degtay khiyaarkii buu nebiga ku socday cumarna wuxuu la jeclaaday inuunan bukuba tukaninba cumar baa marka la waafaqay oo min muwaafaqaati cumar ay ka mid ahaydoo nebiga waaba laga celiyey qof munaafiqnimadiisa la aqoonsaday inuunan ku dukanin innaga laakiin hadda dadka makalama kala shashaandhay karnaan dadkan quluubtooda lama qufi karo mana la kala shashaandhay karo ninkii ficil lagu arkay war xun ninkii lagu arkay maya banaankaa laga qaadaa kaas wixiis waa caddaadeen soo maa walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni lqowli laakiin qof aan waxba lagu arkin qalbigana gaalnimo ka haysto hadduu masaajidka ku tuka jiray waa lagu tukanaa innaga ma ogin salaadaas waxmay u anficay waxba u tari maysa waayo ilaahay isaga dee in allaha caliimun bidaati suduur ayb haddii marka dadka baabkan loo furana ninba ninka uu necab yahay buu munaafiq dhahayaa marka yaa lagu tukanin buu leeyahay taasi marka wax dheef ma keenaysa wabihi qaala akhbaranaa cabduljabaar ibn اlcalaa bni cabdiljabaar can sufyaana can camrin anahu samica jaabiran yaquulu ata nabiya sal l slama qabra cabdillahi bni ubay ayuu yimid waqad wudica fii xufratihi isagoo godkiisa la dhigay fawaqafa calayhi waa kor istaagay faamara bihi waa amray faukhrija lahu waa loo soo bixiyey fawadacahu calaa rukbatayhi labadiisa jilbood buu dhigay wa albasahu qamiisahu qamiiskiisa u labisay sababta ugu labisaa marka maxay tahay riwaayo hadda waaba noo imaan doontaayoo markii beder ee lasoo lasoo qabtay maxaabiista nebiga adeerkiis cabaas oo dadkaas maxaabiista ku jiray ayuu wuxuu siiyey qamiis rasuulka adeerkiisu wuxuu siiyey qamiis in marka nebigu munaafiq uu abaal ku yeesho ayuu diidayay marka munaafiq inuu abaal ku yeeshou diidayay oo marka qamiiskii uu siiyey ayuu u gudaa hadda sidaas waa lagu ma waa la yidhi macno labaad oo kalena waa jiraayo waxaa la leeyahay tadyiiban likhaairi bnihi wiilkiisa cabdullaahi bnu cabdillaahi oo wiil wanaagsan ahaa ayuu nebiga qalbigiisa ku hagaajinayo kan teg ninkan odaygaa waaba tegay balaayadiisi iyo wixiisi waa la tegay midkaan nool ee hadda wanaagsan ee niyadda fiican inaan niyadda laga jebinin oo adoogaa waa xumaa iyo aabbahasaanu ahaa iyo wax ay kusoo kordhinaysana male isagiina waxaa laga yaabaa inay dhibaato iyo wax u keento labadaas macnoba marka waa la yidhi wanafaha calayhi korkiisau ku afuufay min riiqihi candhuuftiisau wax uga afuufay wallahu aclam wabihi qaala akhbarana cabdullahi bn mxamed bn cabdiraxmaan aلzuhriyu اlbasriyu qala xadaثna sufyaan can camrin anahu samica jaabiran yaquulu wakana alcabaasu bilmadinati buu ahaa fadalabat ilansaaru hawban ansaar waxay raadiyeen maro yaksuunahu cabaas ay u labisaan nabiga adeerkiisa falam yajiduu qamiisan ma aynan helin yasluxu calayhi u habboon korkiisa ilaa qamiisa cabdillaahi bni ubay maahani fakasowhu iyaaha way ku marshiyeen marka way siiyeen waa u geliyeen sababkaa marka waa dhici kartaa in marka sidaa ay tahay meeshaas marka hadda muxuu u keenay qamiis in qofka lagu karfanin karo waayo nin cabdullaahi bni ubay rasuulka qamiiskiisiibuu u labisay waana lagu duugay way u keenay marka markee marka qamiiska la siinayaa oo beder maya maya waaba dadka maxaabiistii la qabtay uu ku jiran yahay aqwaasha qaar waxay leedahay kutubu siira isaga marka wuxuu yidhi aniga qalbigayga waa qalbiga waa idinkala jiray laakiin qof iska mukrah camalaan ahay dagaalkan ma jeclayn wax saasuu sheegtay markaasaa waxaa la yidhi amaa daahirkaaga adiga gaaladaad la jirtay baatinkaagana annaga ma ogin ilaaha og markaas isaga markaa de waxuu jiraa maka maba maba jira iyaga de waay waxay u qiimeynayaan rasuulka maadaama adeerkiis uu yahay dadkiina hadda dadkii beder dadkii beder waxbaa laga qaatay isfurtaa la yidhi waana layska daayay sooma waa layska cafiyey isaga marka qofkan haddii lasoo qabtay oo iska maxaabiis maanta dhan dhar uu ku dagaalamayey dhar la-aanaa marka haysay dharkaasaa marka ninkan baa marka qamiis looga soo qaaday dabcan dadkan muslimiintana dee nebiga adeernimada uu u yahayna waa lagu ixtiraamaya inkastoo uu saas xataa ahaa haddana kolley ansaartu marka saasay u siiyeen ee dhalyana waa jirtaa oo waa dhic cabdulmualib isaga laftiisa qoladan marka ansaartu reer bani najaar waa dhaleen soo maaha cabdulmualib ay dhaleen marka meelahaasna qaraaba ay waxbaa un kasoo gelayen wabihi qaala ahbaranaa cubayd llahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can ilacmash xa u ahbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan qaala samictu lacmasha qaala samictu shaqiiqan abu waain qala xadaanaa khabaabun qaala haajarnaa maca rasuuli lahi sal l slam nabigaan la hijroonnay nabtaqii wajha allahi tacaala anagoo ilaahay wejigiisa raadinayno dalbayno dar alla wax u samaynayno fawajaba ajrunaa cala allahi ajrigeenna alla ayuu u dhacay xaggiisa fa minaa man maata waxaa naga mid ah kuwa dhintay walam yakul isagoon ka cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an waxba minhum muscab bnu cumayr baa ka mid ahaa dadka qutila yowma uxudin baa la dilay falam najid shay-an waxba ma aanan u helin nukafinuhu fiihi aan ku karfanino ilaa namiratan halkoogo maahani kunnaa waxaan ahayn idaa qadaynaa ra-sahu haddaan madaxiisa ku daboolno kharajat rijlaahu labadiisa lugoodaa soo baxaysay waidaa qadaynaa bihaa rijlayhi labadiisa lugood haddaan ku daboolnana kharaja ra-suhu madaxiisaa soo baxayey fa amaranaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuuna amray an nuqadiya bihaa ra-sahu marada inaan madaxiisa ku daboolno wanajcala calaa rijlayhi labadiisa lugoodna inaan yeelno idkhiran geedka idkhirka layidhaha cowskiisa inaan lugaha ka saarsaarno karfantii marka ma ku filna tarjamadan marka uu dhex keenay fiiri baabulqamiisi fi lkafan ee waxaa muuqanaysa marka qamiis buu qabay ama maradaasuu qamiis ahaan u wataa haddii marka kor la geeyana qamiisna de marada kor marka laga soo gashto ilaa hoostan soo gaaraysa iyo la dhahaa ama shaati ha ahaado ama qamiiskan hadda annaga u naqaanaba ha ahaado marka wax unbaa marka muuqanaya marada ma wada gaaraynin sidaas uu nebigu yaala marka madaxa hala daboolo inta kalena cows iyo waxa lagu dado wanajcala calaa rijlayhi idkiran wa minaa waxaa naga mida buu yidhi man aynacad qolo ay u bislaatay lahu asaga mankaa ay u bislaatay hamaratuhu mari mirihiisa kuwa mirahoodii u bislaadayna waa nagu jiraa fa huwa isagu yahdibu yahdibuhaa waa iska guranaa marka wuxuu leeyahy innaga markaa de dadna sidaasa ajarkooda ay uga qadeen oo aakhiro unbay isoo kaamila helayaan dadna adduunyadii bayba wax ku cuneen marka kii adduunyada wax badan ku cunay aakhirada waa laga fiicnaanaa dabcan saasuu marka u arkayaa wax arrintaasaana yaa lafteeda welwel ku hayso qaala allafdu lismaaciil lafdiga waxaa iskale ismaaciil lanna laba sheekhu nasaa-i lahaa cabdullaahi bnu saciid iyo ismaaciil bnu mascuud lafdiga uu soo kaxeeyay marka allafdu lismaaciil hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih